nimco magacayga aan ku jooga meesha nimco weye halis cadeeye baa layidhi idil baa layidhahaa bulsho wanaagsan siyaar washington aan joogaa asalina waxaan kasoo jeedaa aabahay iyo reeraheena ee gobolka qorxi ma garat si fiican soo dhaweed adeer waan ku salaamayaa haddii aan su-aal gaaban ku weydiiyo adeerow dhulkeenan sagaalka gobol oo gaadeni la magac baxay caasimadiisii waad garanaysaa berigii berisamaadkii waxay ahayd godoy bay ahayd godeyna waad garanaysaa raggii kasoo raray uu kamid yahay cabdiraxmaan maxamed qani ugaaska iyo gruub kale waa tii lasoo raro jigjigo loosoo raray ma isleedahay maadaama jigjigo caasimadii loosoo raray inkastoo dhul absamo uya oo laisku dhex jiro dadka jigjigo dego oo loo soo dhaweeyey wayaanaha agagaarkiisa ma isleedahay berigii hore ee godoy bay caasimadeena ku qurux badneed iyo sharafteena mana laga yaabaa in dib loo celiyo markii ogaadeeniyo ee xoroodo waan ku salaamaya adeero horta waxaad ka hadashay adeer idiley waad mahadsan tahay waa wax maamul ku xidhan waa wax ku xidhan dadka markaa xukunka haya ma aha istraatiijiyad siyaasadeed ma aha caasimad meel heble aan ka dhigno oo an lef marna kama ayna fikirin kamana fikirayso waddanku hadduu xoroobo magacan laysku haysta ee hadda harag shabeelka noqda inay iska bedelaan maamulkaasu u yaalaa caasimad meelay ka dhigan hayaan iyagaasu u yaalaa jigjiga runtii waa istraatiiji godayna way ahayd meel istraatiijiya juqrafi ahaan goday baa meel centara ku taalay jigjigana waxay ku taallaa meel aad iyo aad istraatiiji u ah waxyaalo badan baa caasimadaha lagu doortaa baarlamaan un baana dooranaya ereygan aad tidid kana waa reer hebel kana waa absame kana waa kana kuma ficna oo jigjiga waa run qabiilkaa aad sheegtay centar way u tahay laakiin de markay caasimad noqoto dadka dad dadka ay caasimada u tahay oo dhan baa wadalehe qabiil gaar uma laha goday haddii caasimad laga dhigana qabiil gaar u yeelan dooni usmahaye dadka ay caasimada u tahay iyo ninkii lacag le unbaa iskale oo wadanka oo wadanka kamida muhiimku waxa weeyaan oo n l f kama ayna fikirin qorshana uma ogama yaallo in ay caasimad magaalo ka rabto oy magaalo kale u